bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal dhammaantiinta hurfayla weliba ha ka dhawaadasana warkii duhurnamo ee idaacadda raadiyo baydhaba ee duhurnamadan qodobada warkaana duhurnamo isan kadhego doontaangna weliba kumid aha ciidamada dowladda hoose oo howlgalka sameeyey deegaano dhowr oo ku tirsan gobolka jubbada hoose dhismo waddada iskahiraasa muqdisho iyo jowhar oo sahabsamalan socota jiritaanka lacagta soomaaliya oo weli markaasi jaroosha yaraada hayta wasiirka amniga jubbaland oo ku seediyey xarumo dagaal oo jubbada hoose garbahaare oo kudhihi banaanbaha ku dhan ee kenya al-shabaab oo weerar qaadi saldhig iyo ku sugayiin ciidamo maamulka gobolka bari oo amaraha saari iyo qodobada warkaana duhur miisan akhbaaraadka banaanka ku dheegi doontaangna shiinaha oon diri madaxda dalka g r waayahay dhegeystayaal markale duhur fayla waliba waa maalama ee isniinta taariikhdan iyo kabeeganta tumi afarta bili lixaad ee lamada kun labaati kowda hatan ha ka dhawaada qodobadii warkaana duhurnama oo faahfaahsan waayahay dhegeystayaal mar kale duhur fayla gablaawnay qodobkan ka horeeya ee warkaana duhurnama ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya howlgalka sameeyey deegaano dhowr oo ku tirsana gobolka jubbada hoose sida faahfaahinta warkan usuninka fayra maxamed cali yuunus shuure ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed weliba howlgallo ka sameyna deegaano ku tirsan gobolka jubbada hoose ee jubbaland howlgalkiioo sameyn ciidamada sadagaarka intababaran ee danab welibayoo ka sameyna deegaano ku tirsan gobolkaas sida deegaanada golashimbi beerxaani cabdidheere iyo deegaano kale oo ku tirsan gobolka jubbada hoose dhamme cabdi cali yuusuf oo hogaamiyaya howlgalkaas iyo faahfaahin kubiya welibana xaqiijiyey in ciidamada dowladda sii wada doona howlgallada la kala dagaalamo al-shabaab oo ku sugan deegaano ku tirsan maamulkaas maanta ciidamadu waxay qaadeen howlgallo cadowga shabaab laga xoranayey magaalooyinka qudus beerxaani gabogabdhoole shabac mooraari deegaanadaas ayaan saaka ciidamadu ay howlgallo waxaa weyaan ay ka fuliyeen runtii cadowga si fiican ba cagta loo mariyey oo waxaa weyaan ciidamadu way ka saareen meelihii cadowga ay joogeen way ka kala carareen si fiican baa dhulkii saaka waxaa mataqaanaa gacanta loo soo mariyey waxaan rajeynaa insha allahu ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa jubbaland in insha allahu ay sii wadi doonaan howlgalladan ay wadaan oo lagu baacsanayo waxa weyaan cadowga ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeedna insha allahu waxaan rajeynaynaa inay la shaqayn doonaan waxa weyaan ciidamada soomaaliyeed ka xoreynaya cadowga ummadda soomaaliyeed ciidanku si fiican bay waxa weyaan runtii ay shaqooyinka usoo qabteen cadowgu ma laha awood ay ugu babacdhigaan ciidanka soomaaliyeed oo ay kaga hor yimaadaan dagaalkooda waxaa weeye inay isku dayaan inay miini iyo waxaa weeyaan ay waxyaalo noocaas oo dhagala khiyaama ay sameeyaan taana waan ka hortagnay oo ciidankanna waa ciidan foojigan oo wax walba iyo waxay samaynayaan iyo meeshii waxgelin o dhan ka warhaya oo xogtoodaan haynaa dagaalan dhexeeyay ciidamada kenya oo qayb ku howlgalka midooda afrika ee amisom iyo xubno ku tirsan al-shabaab iyo xalay xilli dambe weliba ku dhiyay deegaan ku tirsan gobolka jubbada hoose ciidamada dowladda federaalka soomaaliya maalmogii lahdhaafi weliba sii kordhiyeen howlgallada la kala dagaalamo al-shabaab oo ku sugan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya
ciidan mahadsi maxamed cali yuunis shuure dhismo wadada iskahiraasa muqdisho iyo jowhar oo sahabsamo le an socda warkan walibanin faahfaahey maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiro dhismaha wadada isku xirta jowhar iyo muqdisho oo ah halbowlaha isu socodka dadka iyo gaadiidka iska kala goysha gobolada koonfur galbeed iyo kuwa waqooyi bari ee soomaaliya ayaa si habsamila u socda taasi oo ay ku maalgelinayso dowladda qatar si la mid ah dhismaha wadada afgooye iyo muqdisho oo lasoo gebagabeeyey baaxadda dhulka ay ku fadhiso waddadaasi ayaa gaaraysa ilaa iyo sagaashan kilomitir inta u dhexaysa muqdisho iyo jowhar iyadoo inta dhismahaasi uu socdo ammaanka shaqaalaha si weyn u adkaynayaan ciidamada dowladda gaar ahaan booliska gaarka ee aramacad mas-uuliyiinta ku howlan dhismaha waddada isku xirta muqdisho iyo jowhar ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in si guul ah ay kusoo dhammaan doonaan dhammaystirka waddadaas maadaama ay shacabku baahi weyn u qabaan shaqaale iyo gaadiid noocyo kala duwan leh oo loo adeegsanayo dhismaha wadadan laamiga ah ayaa lagu arkayaa inta u dhexaysa muqdisho iyo balcad oo dhismahaasi uu kaabiga ku hayo mashruucan oo qayb ka ah dibudhiska dalka ayaa hirgelintiisa looga galan leeyahay sidii meesha loogu saari lahaa dhibaatada ay gaadiidleyda iyo shacabka ku qabeen isticmaalka waddadaasi oo aan in muddo ah tan iyo burburkii dowladdii dhexe aan wax dayactir aan helin isticmaalka waddada isku xirta jowhar iyo muqdisho ayaa dhibaato xoogan ka taagneyd taasoo ah burburka soo gaaray muddadii uu dalka dagaalka sukeeye ka jiray oo saameyn xoogani ku yeelatay bulshada isticmaasha marinkaas dowladda soomaaliya ayaa ku guulaystay fulinta mashruucan oo ay kala heshiisay dowladda qatar oo ahaa dhismaha waddooyinka muhiimka ah ee muqdisho ku xira gobolada kale ee dalka sida afgooye iyo jowhar waxaana fulinaysa shirkad laga leeyahay dalka turkiga
ciidan mahadsan jirow ee dhinii kale jiritaanka lacagta soomaaliga oo markaasi weliba cariiri ka jirta soddobarka muslinka faahfaahayo cabdirashiid cabdirashiid ismaaciil abuukar anteena
jiritaanka lacagta shirin soomaaliga ayaa cidhiiri ku jirta marka aad aragto suuqyada iyo meelaha laga dukaamaysto waxaad arkaysaa doolarka maraykanka oo suuqyada waaweyn iyo kuwa yaryar oo si isku mid ah in waxa looga iibsanayo wayna yar tahay inaad aragto lacagta shirin soomaaliga oo inta jeebka laga soo bixiyo wax lagu iibsanayo miisaska hore ee bakhaarada iyo dukaamada waaweyn ma arkaysid shirin soomaaliga lacagtii jeebka lagu qaadan jiray ee wax laga siin jiray masaakiinta maqaayadahana lagu geli jiray maanta een way yaraatay maanta marka ay dhowr boqol oo shirin soomaali ah uu ku soo galo nus ahaan waa eber oo way jarjarmeen qayb een waxaa saameeyey googo qaybna mararka qaar een waxaa saameeyey iyadoo muddo dheer meel ay ku baabaaday lacagtaasi dadka badankooda way iska diidaan qaadashada shirin soomaaliga qaarna waxay yidhaahdaan soo kala sooc oo iga reeb inta baaba'san xilli uusan jirin meela lagu hirto oo lagu soo bedelo amaba bank een wax ka qabta dhibaatada lacagta shirin soomaaliga qofka soomaaliga ah ma doonayo lacagtiisa inuu quursi iyo diidmo uu kala kulmo wuxuu doonayaa inuu si xur ah een wax ugu gato een si xurahna een looga qaato lacagtiisa sidaa darteed waa in xal loo helaa dhibaatada ka taagan lacagta shirin soomaaliga taasi oo muddo dheer daryeel la-aan kusoo shaqaynaysay oo iyadoo jawaano ku jirta gaari gacanno eena lagu qaadayay lama helin goobo daryeel fiican leh oo lagu keediyo lacagta shirin soomaaliga waxayna la kulantay eena dayac baahsan iyadoo kooxihii hogaami kaxoodyadii ee dalka soo maray ay ilaa iyo saddex jeer ay soo sameeyeen shirin soomaali lacagta shirin soomaaliga waxaa daashaday duruufo kala duwan oo dhibaataysan waxaana gacanta een ku hayay dad aan aqoon een daryeelka lacagaha waraaqadaha kuwaasi oo yaqaana een sida loogu shaqayso oo keliya laakiin aanan fahamsanayn qaabka een daryeelkeeda si kastaba ha noqotee waxaa habboon in la daba qabto si uusan dalka u noqon eena lacag la-aan oo aanay uga dabargo-in suuqyada lacagta shirin soomaaliga waayo lacagta loo badan yahay ee doolarka inagu ma lihin mana soo samaysanin lacagtaasi
ciidan mahadsan abdirashiid ismaaciil midooda musharaxiinta weliba jeeka hasaaren ah bayaan ha ka dhawaayaan guddiga uuse magacaabay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo baryaalkan ka sugnaya ka maqnay weliba ciidamada ka maqnay eriteria qoraalha kubahi midooda musharaxiinta weliba ka qoreena luuqada ingiliiska ee iyansaaso kale weliba laka sheegay in xubno kamid a guddigan iyo ka eedayen in markaasi langhaysada eedmo ay dhibaatada wajahaan ciidamada soomaaliya ee kasugan dalka eriteria golo weliba dalbadana in ra-isul wasaaraha dib magacaabo guddi laka kalsoonaado kor oo dhexdhexaadi kora arrintan oona markaasi ka tarays oo sheegeen in ururka bulshada reidka ee markaasi laca ku magacaaba weliba unkudigaana golo dowladda in shacabka iyo injaha wareeran iyo markaasi kabooriyan in waajibaadka lan egmadi sifayla oo la xuba iyo ungududan wararkan weliba haka eeday hilla midooda musharaxiinta iyo haka eeday hilla ra-iisul wasaaraha dalka rooble uus magacaabay guddi baaro cabashada waalidiinta olaadiyo kuku maqnay dalka eriteria islamarkaasna guddigaasi iyo shaqadii oo la bilaawdeen dhinaga kale ra-iisul wasaaraha wasiirka amniga jubbaland oo seedi ee furumo dagaal oo jubbada hoose sida faahfaahinta warkan usanin kafeeri oo saciid maxamed nuur saciid sabriye wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland jenaraal yuusuf xuseen cismaan dhuumaal ayaa kormeer uga kuurgalayay xaaladda howlgallada ciidamada ku tagay deegaanada buulagaduud iyo baarsanguuni halkaas oo fariismo ay ku leeyihiin ciidamada daraawiishta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland iyo kuwa hooga dalka soomaaliyeed wasiir yuusuf xuseen cismaan ayaa kulamo kala duwan oo ku aadan howlgallada socda la yeeshay saraakiisha iyo ciidamada ku sugan fariis maha hore ee dagaalka ee buulagaduud iyo baarsanguuni ee gobolka jubbada hoose wasiir jenaraal dhuumaal ayaa uga mahad celiyey ciidamada jubbaland iyo kuwa hooga dalka howlgallada ka dhanka ee al-shabaab oo ay ka wadaan deegaano ka tirsan maamulka jubbaland oo ay ku sugan yihiin maleeshiyaadka ururka al-shabaab jenaraal yuusuf xuseen cismaan wasiirka amniga dowlad goboleedka jubbaland ayaa ciidamada u ballanqaaday in socdaalkiisa uusan ahayn mid mar keliya ka kooban balse uu si joogta ah ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ay deegaano ka tirsan gobolada maamulkaas ka wada howlgallo ka dhana al-shabaab waxaana xiliyada qaarkood dhaca dagaalo geysta khasaaro oo dhinacyada dhexmara
dhiniga kale garbahari oo kudhii banaanbaha kudhan ee kenya sada faahfaahinta warkan usuninka feeri oo maxamed cali yuunis suuriye magaalada garbahaarey ee gobolka gedo weliba geeka kadhiyey banaanbahlaanku ku hor jeeda duqaymaha ku-dhanka ee ciidamada kenya iyo kuwadan deegaano ku tirsan gobolkaas welibana duqaymagaasay ka amuday dad badan oo walban galabsana banaanbaxun oo ha qabanqaabiyeen maamulka gobolka gedo weliba ku qaybgalay mas-uuliyiinta maamulka iyo bulshada qeybojashal gadiisan dadka banaanbax dhikaay weliba ka qaylaana erayilidka ee maamulka jubbaland oo axmed mudoow hogaamiyo iyo ciidamada kenya guddoomiyaha maamulka gobolka gedo oo dowladda mar hore magacawti axmed buule garaad iyo madale ku hadali welibana faahfaahin ku biyey sababto gobolka gedo xasuuq bini'aadnimo lunkujaysdow mar kasta
soomaalinimaa naloo dilayaa soomaalinimaa naloo duqaynayaa soomaalinimay kenya noo baabi'inaysaa soomaalinimay shacabka nagu xasuuqaysaa soomaalinimay dadka naga kismaayo ugu leynaysaa inta axmed madoobadda u fadhiiso soomaalinimaa noogu leynayaa nairobi dhexdeedoo nalagu dilaayaa waxaa nalagu dilaayana badda iyo barriga maad bixisaan way badi barri annaga ma bixin karno soomaali baa iskale war soomaaliya intaa fura dadka soomaalida oodee waxaan la yaabannahay kenyaa duqaysay gobolka gel war kenya soo waxay duqaynaysa dalka soomaaliya ma war kenya waxay duqaynaysaa dalka soomaaliya ma marka dadka facebookyada fadhiya ama wariyaasha ama dadka macaaradka ama qofka si walba adoo soomaaliya ha ahaado war dadka dhahayo kenya gada duqaysay war gada miyayna soomaaliya ahayn war gada soo soomaaliya ma
guddoomiyaha oo hadaljiy sii wadada iyo weliba dhaliilo kulul injeediyey maamulka axmed midoobe welibana tilmaamay in axmed midoowe garab sii haya sidii kenyan dhibaatay lahayd shacabka gobolkaas dadkaa dhibaatada loo geysanayo dowladda kenya waxay noo daba fadhiisatay maamul fadhiida oo uu hogaaminayo axmed madoobe waad ogtii sagaal sano ama muddo ka badan ayuu joogay magaalada kismaayo waa diiday nidaam inuu sameeyo diiday inuu dimuquraadiyad sameeyo inuu maamulkiiyo waa diiday maanta wuxuu gaaray diyaaradaha gobolka gada duqaynaya axmed madoobe inuu saaran yahay saruntay ma oo duqayntii la siyaasadaynayo oo uu leeyahay meel hebel ha la soo duqeeyo oo nimankii meesha ay wada joogeen oo kulubkaa qowlaysatada ay dadkii shacabkaa gada meesha ku baabiinayaan war soomaaliya iyo arrinkaasaa meesha ka jira ورديوانتاس صومالي تركي الوايا ومدي جبلان iyo gobolka gadal waaya
dowladda kenya weliba dhowaan duqaymo ku jeysatay gobolka gado ee koonfurta soomaaliya weliba kaa muuday xoolo iyo dad si kastaba hata dowladda federaalka soomaaliya oo khilaaf diblomaasiyadeed kula dhexeeya kenya weliba ku hadalay falkaas weliba farmingindirtay beela caalamkii oo dalalka kala oonka baaqdi in dowladda kenya iyo ruujida falalka iyo kuwadda deegaano ku tirsan soomaaliya
ciidan mahadsiin maxamed cali yuunus suuriya al-shabaab weliba weerar qaaday saldhigyo ku sugayeen ciidamada ciidamo sada faahfaahinta warkan wasaniin kafiira maxamed cabdiraxmaan cali canja dagaal u dhexeeyey ciidanka kenya ee qeybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom iyo xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa waxa uu saqdii dhexe ee xalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka jubbada hoose dadka ayaa kusoo waramaya in dagaalka uu bilowday ka gadaal markii al-shabaab ay weerar loo adeegsaday madaafiic ku qaadeen saldhig ciidanka kenya ay ku leeyihiin deegaanka hoosingow ee jubbada hoose ee maamulka jubbaland inta uu socday dagaalka dhexmaray dhinacyada ayaa waxaa dadka deegaanka ay maqleen dhawaqa rasaas xooggan oo la isdhaafsanayey inkastoo aysan xaqiijin khasaaraha ka dhashay dagaalka iyo weerarkii dhacay wararka ayaa intaasi waxay kusii darayaan in ciidanka kenya ee ku sugnaa deegaanka hoosingow ay tuureen madaafiic jawaab u ahaa oo aan la ogeyn halka ay ku dhaceen waxaana asaaka degan xaaladda deegaankaas al-shabaab ayaa marar kala duwan weeraro isugu jiray qaraxyo iyo mid toos ah ku qaaday saldhigyo ciidanka kenya ee qeybta ka ah howlgalka midooda afrika ee amsom ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland
waayahay gudoomiyaha gobolka bari cabdisamed yuusuf maxamed abwaanka weliba uu sheegay in dhibaatooyin fara badan laga qaba dadka ka ganacsado hareero wadooyinka ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari gudoomiyaha weliba uu isku hadalay dabkii halay ku kahi magaalada boosaaso soona sheegay in iyo waayan goob iyo kumaaramo danta guud eeta taasoonase sheegay in mas-uuliyadda iyo mas-uulku inga dadka ka ganacsado hareero wadooyinka saasoo kale gudoomiyaha weliba uu sheegay in dhibaatada ku dhalatay dabkii xalay iyo qeybkooyin shabakada korontada ee isuona markaasi sheegay inyo xakameyna dabkaasi taasoona sababtay in si fudud iyo dabku uusan kakaha amar ha kubahay gudoomiyaha gobolka bari cabdisamed yuusuf weliba ha ka-eeday xilaa ee dabkukahi suuqa magaalada boosaaso oo baabiyo goobo ganacsi oo meelasiikiyaala shiinaha weliba uusan ka digay hogaamiyaalka dalalka dhaqaalasho hormari ee g n iniyo la roojiyay xiliga kooxo yar iyo maamul lahayan dunida islamarkaasna tallaabadaasi yeeta too lahdhaafi maalmooyinkii kooxo yar dunida mara lahayan go-aanada caalamka weliba eetatoo laha ku tabiyeen eri afhayeenka oo hadalii safaaradda shiinaha ee london weliba dadtaas ka daray in go-aanka sameeyay dunida eete in dalalka caalamka iyo markaasi iyo kuwada taladaan welina amar kasta oon rumaysa koray in dalalka adduunka iyo yaraadan amar iyo yan eri sabool ama qani dhammaantiyo weliba ayin ahaano ku go-on adduunka oo markaasi iyo kuwada talada koran dhammaan dalalka iyana hadalshi usu kasii daray hadalka afhayeenka safaaradda shiinaha ee london weliba kooxila madaxda g n iyo ka shireen in ingiriiska iyo uushajeedii in mowqifka midaysan laga qaada saameynta shiinaha iyo si korrahayta dhegeystayaal waliba antaninka dhan warkii duhurnamo idaacadda raadiyo baydhaba warka waliba markaasi hasaaray maxamed cali yuunus shuuri aan cabdimjiid u karaasino soosiya ibraahim baadaha yaan markaasi farsameeyey idi alaala ciddii warkan dhaaftay weliba dib ku dhegeyso goortana website-ka radio baydhaba ee radio baydhaba dot com haddaba waliba antaninka dhan warkii duhurnama ee idaacadda radio baydhaba